Dalagyadii la beeray kadib fatahaadihii Webiga Shabeelle ayaa haatan ka muuqanaya suuqyada waaweyn ee magaalada Jowhar, sida galleyda, digirta, iyo noocyada kale ee laga beero gobolkani Shabeellaha Dhexe. Hadda wax soo saarka uu sare u kac ku yimid qiimaha dalagga galleyda, taasi oo keentay in fatahaadihii Webiga Shabeelle uu baabi'iyay dalagyadii lagu beeray deegaanada gobolkani Shabeellaha Dhexe. Sida ay Radio Isnaa u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada iibisa galleyda suuqyada magaalada Jowhar.
galleyda waxaa la gadayaa toban iyo labo digirta labaatan iyo labo haddana wax hadda soo go'ayo oo ma aragtay carrada biyo ayaa haraareeyey wax hadda soo go'aana ma jiraan wax kala socdana ma jiraan allaha subxaana qaadira biyahan masiibo waaye allaha naga alaaliyo allaha naga celiyo xilligii hore lix kun toddoba kun ayaa la beegi jiray hadda biyihii beerihii oo badarka oo waxayna waa go'een eber waa anigaan hadda kula hadlaya toban iyo laba egtar ayaa iga go'day ayadoo saddex saddex afar afar u saaratay haddana alxamdulilaah alshukri ilaahey ayaa haddaan wax noo soo galoohaayo on oonoo kala baxoowan ma laha waxaa ebel yaallee gadnoynaay bad xirnaaba dhacayb ebela ebel galayda marka hore lix kun toddoba kun waxaa sababi beerihii oo xandhagnaaga imaaleed dhan beerihii dhan waa naga wada go'een biibaxa iyo fasahaada dad soo galay jigakii waa wada xirmeen beerihiina waa wada go'een waxa yaali bisaa lasku celcelinoo haaye waxaan kaloo haysan ma toonbada galey waxaa la beegaya toban iyo labo kun toonbada diir waxaa la beegaya labaatan shan kun toonbada misigada waxaa la beegaya toddoba kun koomba galeyaan ka raadinoynaa shan boqol shilin tamii koo kun toban kun iyo shan boqol ninkiisiyaa ugu qaadoynaa tamii koo kun annagaa bixinoyno shan boqol shilna ilmahaynay caana oogu raadsanoynaa shiidlaa lagu noolaa ilaahaa lagu noolaay shiidlaa lagu noolaay wixii oo dhan bakhaar ay ku soo aruureen waa fahantiyaa umalaynaa saasaas jaab xanuun ziyaadda eenu aynu macnaha aynugu qabsatay Waxa ay hadda beeraleyda magaalada Jowhar ay diyaar garow ugu jiraan beerashada xilliga guga maadaama hadda uu biyo keenay webiga Shabeelle taasina ay beeraleyda ay kaga faa'iideysanayaan in ay soo saaraan dalagyo cusub.